dagaallo xoog leh ayaa lagu qaaday fariisin askarta itoobiya ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gado ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada itoobiya ee ku go'doonsan garoonka diyaaradaha magaalada baardheere ee gobolka gado dagaalkaasi oo ka mid ahaa dagaalada qaraar ee ka dhaca gudaha degmadaasi ayaa khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey askarta itoobiya baruurtooda ayaa laga dhex maqlayay xerada waxaana halkaa ku hoobtay rasaasta ciidanka shabaabul mujaahidiin ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan soomaaliya ayaa la kulma weeraro kaga yimaada shabaabul mujaahidiin xilli ay la moraal dilaacsan yihiin dagaalada ka socda gudaha dalkooda wararkii gada ayaan ku guda jirnaa dhanka kale xalay waxaa la weeraray ciidamada kenya ee ku sugan ceel waaq oo ka tirsan gobolkaasi dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin ayay u suurta gashay inay gudaha u galaan ceel waaq kulanna dagaalamaan ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka garneelada garbaha laga tuuro ayaa ku hoobtay xerada waxaana la rumaysan yaha in dagaalkaasi u geystay khasaare kala duwan dhinaca kale meelaha xalay howlgallada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah jubbada hoose banaadir iyo shabeellaha hoose haddaan ku hormarno magaalada muqdisho waxaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan askarta dowladda kuwaas oo fariisin ku leh isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho lama hayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi dhinaca jubbada hoose xalay waxaa mar kale la weeraray saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow dhinaca kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax shalay ka dhacay duleedka magaalada marko ee shabeellaha hoose qaraxaasi ayaa lala eegtay ciidamada afrikaanta shisheeyaha waxaana gebi ahaanba qaraxa ku basbeelay gaari xamuul ah